Injiilka sida Matayos. Matayos cutubka koowaad.
Kanu waa kitaabkii abtirsinyada ciise masiix ina daa'uud ina ibraahim ibraahim wuxuu dhalay isxaaq isxaaqna wuxuu dhalay yacquub yacquubna wuxuu dhalay yuhuuda iyo walaalihiis yuhuudana wuxuu tamar ka dhalay feres iyo sera feresna wuxuu dhalay isroom isroomna wuxuu dhalay araam araamna wuxuu dhalay aminadaab caminadaabna wuxuu dhalay nasoon nasoonna wuxuu dhalay salmoon salmoonna wuxuu raxab ka dhalay bocas bocasna wuxuu ruud ka dhalay coobeed coobeedna wuxuu dhalay yesay yesayna wuxuu dhalay boqor daa'uud daa'uudna wuxuu naagtii uuriya qabi jiray ka dhalay sulaymaan sulaymaanna wuxuu dhalay rixaabcaan rixaabcaanna wuxuu dhalay abyah abyahna wuxuu dhalay aasa aasana wuxuu dhalay yusafaad yusafaadna wuxuu dhalay yoraam yoraamna wuxuu dhalay cusya cusyana wuxuu dhalay yotaam yotaamna wuxuu dhalay axaas axaasna wuxuu dhalay xisxiqiyah xisqiyana wuxuu dhalay manisir manisena wuxuu dhalay amoon amoonna wuxuu dhalay yosiyah yosiyana wuxuu dhalay yekonyah iyo walaalihiis waagii baabiloon loo kaxeeyey goortii baabiloon loo kaxeeyey dabadeed yekonyah wuxuu dhalay seleti'eel seleti'eelna wuxuu dhalay serubaaba'eel serubaaba'eelna wuxuu dhalay ebihuud ebihuudna wuxuu dhalay eliyaqiim eliyaqiimna wuxuu dhalay asoor asoorna wuxuu dhalay sadooq sadooqna wuxuu dhalay aqiim aqiimna wuxuu dhalay eliyuud eliyuudna wuxuu dhalay elcasaar elcasaarna wuxuu dhalay mataan mataanna wuxuu dhalay yacquub yacquubna wuxuu dhalay yuusuf oo ahaa ninkii maryam tii ciise kan masiix la yidhaahdo ka dhashay haddaba abtirsiinyada oo dhan oo ibraahim ilaa daa'uud waa afar iyo toban oday daa'uud ilaa waagii babiloon loo kaxeeyeyna waa afar iyo toban oday waagii babiloon loo kaxeeyey ilaa masiixana waa afar iyo toban oday dhalashadii ciise masiix sidanay ahayd koolkii hooyadiis maryan u doonanayd yuusuf intaanay isu iman waxaa la arkay iyadoo ruuxa quduuska ka uuraysatay ninkeedii yuusuf wuxuu ahaa nin xaq ah oo aan doonayn inuu dadka tuso wuxuuse doonayey inuu si qarsoon u eriyo laakiin intuu waxaan ka fiirsanayey ayaa malaa'igtii rabbigu riyo ugu muuqatay iyadoo leh yuusuf ina daa'uudow ha ka baqin inaad naagtaada maryan qaadatid waayo waxa ay uuraysatay ayaa ruuxa quduuska ah ka yimid oo waxay umuli doontaa wiil magaciisna waxaad u bixin doontaa ciise waayo dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa waxaas oo dhan waxay u dhaceen in la arko wixii rabbigu kaga dhex hadlay nebiga isagoo leh gabar bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umili doonta magaciisana waxaa loo bixin doonaa imaanuwel kan micnihiisu yahay ilaah baa inala jooga markaasaa yuusuf hurdadii ka kacay oo yeelay sidii malaa'igtii rabbigu ku amartay oo naagtiisii ayuu qaatay uma uusa tegin iyada ilaa ay wiil umashay oo wuxuu magaciisa u baxshay ciise